halka aad naga dhagaysanaysaan waa madasha sixty dadyowga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa maanta waxaanu halkan ku qaadi doonaa waraysi waraysigaas oo aanu la yeelan doono xildhibaan shire coley oo isagu ah jubbaland u ah xildhibaan ahaan jirayna agaasimihii laanta caafimaadka ee hu eegdado tobankii sano oo u dambeysay sidoo kalena ahaa ka shaqayn jiray xilliyadii dowladdii hore ee soomaaliyeed ka shaqayn jiray laamaha caafimaadka ee soomaaliyeed haddaba mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo u mahad celinaya xildhibaanka wakhtiga uuna siiyey waxaan leeyahay xildhibaan ku soo dhowow madasha sixty waayahay xildhibaan annagana aad iyo aad ayaanu kaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga oo aad noo hurtay intaynaan u gelin dhinaca siyaasadda waxaad kolley dhinaca caafimaadka ayaad ilaa iyo dowladdii hore aad ku soo jirtay bal wax ma nooga taaban kartaa dhinaca caafimaadka ee gobolka adigu ka soo jeedid kana shaqaynaysay tobankii sano caafimaadka bal heerka uu maray
aad iyo aad wanaagsan tahay marka hore waa in mahadcelinaya ankana waan salaamaya dhammaan dadweynta soomaaliyeed ee na dhegeysanaysa caawo markaan usoo laabtay su-aasha xagga caafimaadka soomaaliya de waxaad og tahay xilligayga dowladda dhexe iyo xilliga hadda aad iyo aad bay u kala duwan tahay waayo waxaa jirtay xilliga hore dowladda dhexe aad iyo aad baa loo kontarooli jiray xagga caafimaadka hooyada iyo dillaanka kuwaas waa kuwa u liita xanuunada u nugul aad baa loo kontarooli jiray caafimaadkooda daryeelkooda dawadooda hoygooda dhan walba waa laga kontarol lakin waxaad moodaa xilliga hadda u dambeeyey dagaalada socday burburkii in caafimaadkii dhammaan uu dhumay taas oo ay noqotay in la ogaan waayo daryeelka hooyada iyo dhallaanka waayo waxa aad og tahay dowladii mataqaana ku filan oo dalkii maamusha ma jirin waddanka waxaa joogay hay-ado samafal ah kuwaas oad og tahay gargaar bini-aadanimo hadde hore waxaa loo yidhi biisa cabadaa looga dargaa haddee kaalmo un dibadda ka timid baa dadka soo gaaraysay taasoo marka qaarkood ay lafteeda ku imaan jirta caqabado oo ah xagga securityga waxaa laga yaaba marka qaarkood in hooyadii dhallaanka ay daasamafalka loo geynayo inay xitaa ay gaari waydo alaga security ay u gaari waayaan dowlad dalka mataqaana ka shaqeysa wasaaradii caafimaadka oo iska leed howlahaasna ayba jirin oysa kabasita ulahayn marka haddeer waxaad moodaa sanadihii u dambeeyey dhowrka sane u dambeeyey inta hadda dowladda federaalka soomaaliya ay la dhisay waxaad moodaa xoogo xaggii caafimaadkii waxaa isleeyahay xoogo si hore ugu dhaamaa waayo waxaa jirtay laba kun toban iyo saddexdii laba kun toban iyo afartii ilaa afsa in la sameeyey strategy plan oo mataqaana xagii caafimaadkii la sameeyey oo yacni dhammaan soomaaliya oo dhan strategy plan xagga caafimaadka loo sameeyey kuwaas oo macnaa si samin ah ay ugu shaqayn doonaan ay balaankaas ugu fahaysan doonaan waxaad moodaa goboladii hadda soo taramka lasoo qaado in hadda kow iyo toban gobol oo kamid ah marka kow iyo toban gobol baa lagu yani cabiraa laakiin in la strategy planka la sameeyey in laba kun iyo i mean laba kun toban iyo lix ilaa laba kun iyo toddoba in kow iyo tobankaas gobol barnaamij liya ebages oo essential package service la yidhahdo health service la yidhahdo inuu gaari doono laakiin hadda waxaa lasii ilaa lix gobol ayaa la gaarsiiyey barnaamijkaas oo combinata marka taas xoogaa waxaad moodaa xoogaa in maaragtay xagga caafimaadka uu soo yarfaynayo ma dhihi karo boqol kiiba boqol iyo wax u dhamaa laakiin xooga wax bilow oo calaamad ah ayaa hadda noqota
waayahay xildhibaan shire coley kolley sidaanu la soconno gobollada weliba gobolka gedo aad ka soo jeedid waa gobollada aadka dibudhaca uu ka yimid dhinaca caafimaadka adiga xildhibaan ahaan shire ahaan intaa markaa kasoo shaqaynayso tobankii sano ahuuna usoo shaqaynaysay maxaad horumara oo la taaban karo oo aad maanta leedahay waan ka soo sameeyey gobolka gedo dhinaca caafimaadka ee horumarka
waa sax waad macsan tahay waxaan isleeyahay gobolka gedo markii la yidhaahdo degmooyin badan oo ka faa'iidaystay ama wax badan loo qabtay way jiraan oo sida marka hadda tusaale usoo qaada degmada luuq doolow balaxaawo iyo iyo xarunta gobolka ee garbaharey waxaan isleeyahay adeeg badan baa loo qabtay laakiin degmooyin waxaa jiray sida baardheer oo kaleeto oo sanadihii u dambeeyey oo dhan aysan gacanta aysan ku jirin oo haddaad og tahay dad kaleta inay maamulahayeen oo aysan hay-adaha iyo cid markaas caawin karaysa inaysan jirin sidoo kale waxaa gaab badan ka jira degmada ceelwaq oo ayada laftigeeda mataqaana asis badan aan service badan oo caafimaadka aana helin walow ay hay-ada yaro kooban jiraan laakiin kuwaas aya laftigooda ma ahayn kuwa ay hay sidii la rabay ay dadka ugu faa'iideeyeen ma ahayn marka laakiin waxaan isleeyahay goboladan kaleeto ama degmooyinkan kaleeto waxaan isleeyahay wax xoogaa horumar ayaa laga sameeyey ee hadda aan kula hadlayo waxaa weeye hadda bilihii aa u dambeeyey dhowr sano u dambeeyey saaka balaxa waxaa laga furay degmada balaxa isbitaal weyn oo tiyaatar ah oo ay hergelisay barnaamijka haddaan ka shaqeyno ebages kaasoo asal ahaana ka yimid barnaamijkan la yahay new dealka oo hayla kula deeqbixiyaasha david ama dfid la yidhaahdo ay bixiyeen waay usii mareen haydaad joogteen oo irish ay usii mareen maasha allah waxa weye isbitaalkaas oo aad iyo aad u fiican sidoo kale degmada luuq kaleto ayada hadda waxaa ka socda hosbitaalka degmada luuq isagana dhismo weyn oo hadda laga bilaabay oo lagu diyaxtirayo ama dib looga dhisayo sidii la arki standardkii isbitaalada caadiga ayagoo hadda dhowr dhaktar oo surgery hadda la geeyey oo seresection ka samey hadda la geeyey iyadoo aan rajeynay iyadoo qalabkii caafimaadka in sidii mataqaana x-rayga iyo ultrasonka iyaga laftoo ina keeni doono marka waxaad moodaa sidoo kaleto degmada door oo kaleto ay laftigeed in health service mataqaana aada u fiican yahay health center iyo barnaamijka b h ga ama primary care unit-ka la yidhahda isagaas in laga bilaabay iyada laga laga bilaabo doono ina qayb tiyaatar oo qalina laga bilaabdo maadaama ay border xigtooda ethoopia iyo mataqana soomaaliya udhexeyso oo populationka aada u badan ayadana mataqaana xarun baan ka bilaabnay oo c b centrka bilaabay marka waxaa si xoogaa xagga caafimaadkii yani wuu soo dhismayaa walow boqolkii boqol waxbaa bilowda kaleto olba intaa loo jirin soo inta warkaad waxaan isleeyahay haddii intaa loo sii socdo waxaa loo dhawaanayaa in la gaaro yani adeega caafimaadka in wax badan laga hormariyo insha allah
waayahay kolley annaga sida nagu maqala aan wararka ku maqlayno sida la sheegayo in waxaa ka jira hal caafimaad ama dhakhtar weyn oo hadda wadaan dadka diasparaha ah ee la magac baxay diyaad general hospital oo hadaa hadda separation looga samaynayo ma waxaad leedahay waxaa jira cusbitaallo kale oo iyagu meesha ka dhisan oo hore looga dhisay aad idinku ka dhisteen
an dhammaan waxaan kuu sheegay waxaa bixiya hay-adaha deeqbixiyaasha ayaa barnaamijkaas ama donaska ayaa barnaamijkaas sameeyo laakiin garbaxarey waxaa jiro isbitaal aan la inkiri karin oo dhowr dabaqa oo garbaxarey ku yaala oo waaba dowladda hore ay dhistay isagoo dhismihiisa qabyo ah ay dowladda dhacday kadibna ay dadyow yacni famil ay iska degeen laakiin qola diyaas bare ay ayaan sanadkii aan soo dhaafna ay arrintaas si u maareeyeen dadkii meesha ka saareen kadib way diyactireen way dhiseen kolleyba hadda si yacni wuxuu u shaqeeyaa brivada qalabna way geeyeen laakiin isbitaalkaas maaha mid public maaha laakiin waa mid brivada laakiin dadweynaha aan isleeyahay wax badan buu ka taray wax badan buu kusoo kordhi kara waayo saacadaha uu isbitaalka kaleeto uu xiran yahay ayaga twenty four hours wuu furin waa open marka bulshada qof kastaba si kastaba wax kusoo kordhiyo si indirecta ama undirecta aba yani waxa bulshada ka faa'iidaysa wey waa faa'iide ay soo koray ayana waa ugu mahad celinayaa waayahay xildhibaan shire coley kolley sidaan dhinaca siyaasadda ayaynu hadda u bayraynaa waxaa tahay xildhibaan jubbaland maxaad horumar oo samayseen intii aad jirteen oo la taaban karo ee ka jirta jubbaland aad noo sheegi kartaa
aad baa umahadsan tahay waxaan isleeyahay wax badan oo yacni horumar baanu samaynay ibni aadan baan nahay oo dee markii howla bilaab khaladaad wuu dhici karaa sax iyo qalad inta way imaan karaan laakiin waxaan isleeyahay waayo waxaad ogeed jubbaland markii la asaasay waad og tahay caqabado badan baa jiray dagaalaa dhacay isqabsi baa dhacay soomaalina waad ogtahay siyaasadda way ku cusub tahay hadee habkii siyaasadda ay ula jaan qaadi lahayeen dhib badan baa dhacayo waa fikirka laisku qaban oo aragtiya laisku qaban oo xukunka laisku qaban wax walbaa dhacayo iska hormaado way dhacayaan marka waxaan isleeyahay intii annaga baarlamaanka naga la dhisay waxaan isleeyahay waxaa istaagay dagaaladii baa istaagay dililkii baa istaagay iska horimaadkii badnaa baa istaagay dadkii way degeen guryahooday ku xasileen qof walba oo yacni meheradiisu furtay xaggii adeegii caafimaadka ee waxbarashadii ayaa loo soo noqday marka waxaan kaloo bilaabnay dib heshiisiin baan bilaabnay inay dadku wada hadlaan fikrada kala duwan mataqaana ay qabaan in la kala waxeeyo waxaad ogsoon tahay baarlamaanka marka jubbaland kala dhaariyey isla markii dib heshiisiin baanu galnay waxaa lasu keenay beelaha ama maamulka jubbaland uu dego saddexda gobol geda iyo shabeellada waxa jubbada hoose iyo jubbada dhexe lasoo keenay kismaayaa lasoo keenay heshiisiin baa la galay kadib haddana waxaa la sameeyey dastuur ay leedahay jubbaland baa la sameeyey dad baanu dirnay ergooyinka gobolada iyo degmooyinkaa la kala aaday dadkii baa fikirkooda laga soo arooriyey dastuurka sida ay rabaa in loo qoro degmo walba oo saddexaas gobola may laba gobola because hal gobol weli xor ma aha oo lama tegi karin laakiin labada gobolka dadkii waa la geeyey dastuurkii way soo qoreen fikirkoodii waa la ururiyey ra'yigii waa lasoo qoray then hadina dadkii baa lasoo qaaday diyaarada lagu soo daabuday kismaayo lasoo keenay muddo toddobaad ah haddana dastuur baa la diyaariyey dadweynihii baa ansixay inuu sharci yahay taas lafteed waxay mataqaanaa waxyaabaha aan qabanay kadib haddana waad ogtahay in madaxweynihii jubbaland dib baarlamaanka u doortay cod aqlabiyadda codka ku helay waxaan isleeyahay marka ilaa abtanaal haddana dib heshiisiintaaba socoto marka waxaan isleeyahay intii lala doortay wax badan baanu qabanay waxaa kaloo jira mataqaana dib u dhiska dalka waa wadooyinkiiba hadda la dhisay waxaa la mataqaana cagoobihii caafimaadka xarumihi caafimaadka shal weyn magaalada kismaayo la dhisay iskuulaadkii magaalada kismaayo aa la dhisay waxbarashadii dib bay kusoo noqdeen shaqooyin baa la abuuray ilaa iyo dad laba boqol iyo konton qof baa hadda la shaqaaleeyey ilaa iyo saddex kun oo qof inta badanna waalitaanka ayaa laga yaabaa inay mushaaraadkii wax naga bixiyaan marka waxaasoo dhan waxa weye waa adeeg iyo mataqa waxqabad weeye oo dadku nabad iyo saabsaan baadmood u horseeyay marka waxaas dhan la fiiriyo
waayahay sidaan ognahay jubbaland waxay ka kooban tahay magaalooyin aad u fara badan oo aad soo tirisay sida gedo lower juba iyo middle juba intaba ay ka kooban tahay laakiin sida ay dadku sheegayaan ama ay u arkaan kismaayo ma dhaafin marka waxaa horumara waad sheegaysid ma waxaad leedahay kismaayo keliya ayay ka dhaceen mise waxaad leedahay horo ayay usii mareenoo gobollada ayay gaadheen waayo dadkii aad bay u cabanayaan gobollada kale waxay leeyihiin waxba nagama soo gaadhin jubbaland jubbaland waxay ku eg tahay kismaayo marka kismaayo miyaa horumarkaas ka socdaa
aad baa umahadsan tahay waa su-aal fiican hosaa ula socotoba jubbada dhexe way naga maqan tahay oo ayadoo anagu had ilaa iminka tilmaado ku haynaba waxaan hadda iminka aan hubno waxa weye gobolka geda iyo iyo jubbada hoose weeyaan saa ula socotid walaal maxaan wixii hadda ka horreeyey waxaad moodaa inaan ku jirnay mataqaanay si qoyar socod aan u soconay mashaariicda iyo waxaas hadday soo bilowdeen laakiin gobolka gedo waa u yaallaa gaadiid baa u yaallo oo ilaa iyo dhowr iyo toban baabuur baa u yaalla amsooli meel loo mariya hadda ma jiraan iyadoo aan ka fikirayno bal hadday suuragal tahay in bal diyaarada cargo lagu geen karo gobolka laakiin ayaa waxaa socoto odawed bishii hore aan soo dhaafnay ee sanadkan in gobolada jubbaland dhammaan doomi degamayaasha iyo balasaabyada in workshop lagu furi magaalada kismaayo taas oo la barahaye ama lagu barahaye yacni good governance-ka waxa la yidhaha ama maamul wanaagga lagu barahayey iyo sida ay dowladda ula shaqeyn iyo sida ay ula shaqeyn lahayen iyo sida xagga amniga ay ugu shaqeyn lahaayeen iyo isdhexgalka bulshada marka waxaan isleeyahay haddana mashaariic badan baa rabaa gobolka gede la geeyo oo hadda mataqaana ushay sanad ilaa yidhaahdo marka wax walba waxaan isleeyahay aad bay wanaagsanyiin
waayahay sidaan la socono waxaa jira shir ka dhacaya kismaayo xaguu marayaa shirkaas xildhibaan
aad baa umahadsan tahay waa su-aal wacan saa ula socota ama waad ognahay dhammaanteen shirkaasi wuxuu ahaa mid in badan isha lagu hayay in badanna la sugahayay oo dadka soomaaliyeed laislahaa goormuu shirkaas dhici doonaa goormuu bilaami doonaa sidee u bilaami doonaa dadka isweydiinaya alxamdulilah bismillahi alxamdu soo socoto bishaan aan soo bishaan soo dhaa labaatankeeda ayuu shirka furmay shirka markuu furmayna waxaa dah furay madaxweynaha dowlad gobolka jubbaland ayaa shirkaa dah furay shan iyo labaatankana waxaa noo imaaday rag badan oo siyaasiyiin oo nooga maqnaa magaalada muqdisho oo markii shan iyo labaatankaas bishii marka ay ahayd waxaa noo yimid siyaasiga caanka maxamuud wafdi hogaamia noo yimid labada bishaan hadda ahaydna oo maa bisha ay lixda tahay labadeedina waxaana soo gaaray waftigu hogaaminaya wasiir gaashaamiga cabdiqaadir cali shaalidiini oo ay dadkaasu kamid ahaayeen cabdi shire cali madoobe iyo goonjeex iyo kaliil iyo rag fara badan oo siyaasiyiin ay la socdaan waxay kusoo biireen dhammaan ay kusoo biirineen shirkii bishii labaatan yadhaa hor isu socdiyay kusoo biireen shirkii ilaa hadda si fiican buu socdaa aragtidii la kala qabay kala duwaneedna mataqaana aad aad baa laisugu soo dhawaaday guddiyi baa la saaray waxbaa la soo diyaariyey guddiyaal marjac baa la sameeyey maanta u dambeysay final galabta ayaa guddiyaal kale haddina lasii qabtay bixi bay soo saari doonaan haddina matala warmulkiyeed wixii ka dambeeyana haddana waxaa lasii saari doonaa guddiyaal oo markaasi waxa ay beeshu tabanaysa ama ka maqan u geyn doono waxa jubbaland kaga maqan hogaankeeda u sarreeyo waayahay kolley rag badan ayaa soo tirsa oo siyaasiyiina oo ka qaybgelaya shirka dibu heshiisiinta sida aan ognahayna dhibka ugu weyni wuxuu ka jiray bare hiiraale oo isagu ciidan wato oo isagu ka baxay shirkii jubbaland weerarna ay isku hayeen isaga xagaad ka ogtiin waa sax kulan bari hiraala bari aadan shire waa sax laakiin hadda waxaa socda wakiilo isaga ka socdo ayaa socdo oo kolley way isku fikir yihiin isku ra'yi yihiin isku mowqif yihiin raggaas ayaa hadda socdo raggaas waxay soo qaadaan ama ku qancaan isagana wuu ku qancayaa wuuna soo dhaweeyey mataqana arrimahaas xiriir badanna waa lala sameeyey marka hadda arrintaas wax dhiba tahay mala maadaama ay raggan siyaasiyiinta yimaadeen wixii fikir ay raggan qaataan buu na qaadan doona haddii la yidhaah waayahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan waa madasha sigisti khadka waxaa si toosa ugu jira xildhibaan shire culey oo isagu ka socda jubbaland ahna xildhibaan jubbaland ah su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay shirka waxaad ka soo saarteen sida la sheegay labiyo toban qodob ayaa ka soo saarteen shirka hase ahaatee weli waxaa laleeyahay dowladda federaalka ayaa gacanta kula jirta sida wasiirka gaashaandhigga oo isagu lix ka soo reebay labiyo tobankii qodob oo shirka ka soo saarteen in laga wada hadlo arrintan maxbaa ka jira
maya wasiirku gacmaha kulama jiro wasiir marjac wuxuuna ka socdaa dowladda federaalka ah wuxuuna dhexaad u yahay labada garab ama siyaasiyiintii oo maamulka jubbaland oo ragga ugu jiro oo xildhibaanada wasiirta yihiin yacni waxay isku qabtaan ayuu isagu xalinayaa labada qodob in badan markii la akriyay ee laisu dhegeysana wax weyn oo different kama soo bixin waa la isku raacay raggan kalena iyagana qodob ay wateen baa jiro wixii marka la isku biiriyey wax bay noqdeen guddi commitee baan loo saaray oo isku soo dara wixii oo dhan islamarkaana kasoo dhiga kusoo jaangooyo laba iyo tobankaas qodob marka wax weyn oo hadda dhibaa ma jiraan wasiir gaashaadhigan wax farjin lagu hayo male aad buuna u mahadsan yahay shirkan in badan buu kasoo shaqaynayay uu isku dhawarjibiyey hawlihiisa oo dhan buu u birdareeyey dhowtii dhowrkii bilood oo dambeeyey wasiirku inuu aad iyo aad u jeclaa sidii meeshan ay wax ugu hagaan wax ugu imaan lahaayeen oo dib heshiisintan ay u miradhalayd waayahaxildhibaan shire coley ma nooga sheegi kartaa qodobada ka soo baxay ama qodobada kasoo baxay shirka wax ma nooga taaban kartaa
maya weli lama shaacin waa weli wararkaas lama shaacin walaa weli laakin dib baan kasoo sheegi doona hadii la yidhaha
waayahay mar aanu la xidhiidhnay odayaal iyagu kasoo jeedo weliba siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka gadow waxay noo sheegeen imaanay shirka ka warqabin ma siyaasiyiinta keliya loogu talagalay shirka kismaayo keliya mise laftigoodu gobollada kale ee jubbaland ka tartanay waa inay kasoo qayb galaan shirka shirka sidiisaba ayaa loogu talagalay
aada waa maad shirkan ma aha shir dhaqan ma aha shirkan waa shir siyaasadeed saa ula socoto marka hore arrintan waxaa isku qabtay siyaasiyiinta ayaa isku qabtay fikiro kala duwan ay kala qabeen siyaasiyiinta kuwa jubbaland ku haray iyo kuwa yani dirijoogka ahaa iyaga baan hadda wada hadlayo marka dhaqanka beeshasado arrintani waxay ka yihiin dirijoog bay ka yihiin waana arrintaasna horey baan ugula hadalnay kuwa halkan jooga iyo kuwa maqan iyo kuwa dibadda joogana arrimahaas aada iyo aad bay mataqaana dhegta kor ugu hayaan laakiin shirku si ahaantiisa waa shir siyaaseed wey waayahay xildhibaan shire culey kolley waxaa kasoo jeedaa gobolka gado aad xildhibaan u tahay odayaashii gobolka gado waa idin eedeeyeen waxayna idinku eedeeyeen imaad intaad timaadeen tiri oday lama weeranin gobolka gado odayaashana ay sheegayaan in weerar lagu qaaday ayna ku qaaday diyaaradaha kenya ay dad ku laysay shacaba aada u fara badan xoolana ka laysay idinku laftigiinnu dhulka aad ka soo jeedaan marra ma u tagteen ma wacdeen ma ka warqabtaan se idinkiiyo odayaashu way isdhaafsan tihiin idinkuna hadal baa sheegaysaan odayaashuna waxbay sheegayaan yaa saxsan
walaal aad ba aad ba umahadsan tahay marka horta xaqaayiga laga hadlo annagu dadka hadday dhamaadeen waa dadka iyaga weeyo xoolaha waa xoolaha iyaga weeyo deegaanku waa deegaanka naga weeyo waa meeshaan kasoo jeednay haddii dadkii iyo dunida la dhameeyo haddee meel aan xukumayno oo mas-uuliyad u sheeganayno maba jirto inaan ka been sheegnana ma rabno bal iskaba daayo kan ay malaarida hayso iyo hargabka hayaanba ka naxaynaa sidii gargaar caafimaad iyo dawo loo gaarsiin lahabaan afar laasa u taagan bal iska daaya iyadoo diyaarada la duqaynayo inaanu iska indhitirno xaasha ma suuradayso laakiin arrimahaasi ma dooni hadda dib inaan ugu noqdo wixii dhacay laakiin annagu dadaal badan baanu samaynay dadku xiriir waan la samaynay maalinkii ciidamada kenya ay ceel meesha la yidhaahdo ceel cadda ay ka baxayeen maalin labaadeeda diyaarad helicopter oo yuenkan ka qaadanay iyo duu anagoo wadno baan rabnaan ka degno marka berri o anagoo bixi rabayaa iyo kenya maanta kale ka baxday sidaasaan horta diyaar laakiin waxaan la hadalnay dadweynaha reer bale xaawo kuwaas oo yani afar baabuur oo raashin oo gurmada iyo biyo u geeyey deegaanka iyada oo arrintaasna mahadee ka gaadhay waxaa sameeyey maamulka beleda xaawo oo runtii go-aankanaga iyo fikirkanaga qaatay iyo waxa yani dhalinyarada dibad dibadda jirta contribution badan ay soo direen baa la gaarsiiyey haddee anagu markaasi gaarin laguma tegi karo meeshana airboort ma laha marka laakiin arrimaha ayaga walaal saas ay u dhaceen laakiin laakiin xildhibaan shire coley shir jiraayid ayaad qabateen oo ku beeniseen odayaasha hadalkooda oo aad leedihiin waxba meesha kama dhicin waxna lama dilin sidoo kale madaxweynaha isaga oo turki jooga axmed madoobe ayaa isna ku dhawaaqay imaan waxba meesha lagu dilin markuu ka soo qaaday saddex qof keliya hase ahaatee waxay cadho ka muujiyeen dadkii diaasbaraha ee ka soo jeeday gobolka iyo dadkii gudaha joogay ee gedow miyaysan ahayn imaan layska laga warqabin gobolka gedo haddaydan ogeyn inta lagu dilay sidee u sheegan kartaan oo oran kartaan maamulkiina ayuu ka mid yahay haddaydan ogeyn dadka shacabka oo lagu laynayo meeshaas imay jirto iyo imaani jiri kala caddayn kare
walaalkii horta aad baa umaadsantay arrimahaas horta ma doon inaan dib ugu laabtay lakin runta kuu sheego anaga intii ay diyaarad intay diyaarad duqayseen way noo qoran tahay haddii ay dad ku dhinteena way noo qoran yihiin hadday xoolo ku dhinteena way noo qoran yihiin lakin waxaan kuu firayaa in sida ay dadka wax u sheegahayeen inaysan u jirin baan kuu sheegayaa oo shirka jiraayad ee raggii hore ay qabteen xaqiiqda sida iyada weeyaan inta ku dhimatay hebel iyo hebel iyo hebel baan dhihi karaa caawa haddaan ku idhaahdo hadday saddex hayeen qof afaraad qof ku dari kara ma jiro marka runta kuu sheego laakiin xildhibaan miyxildhibaan xildhibaan miyaan hadalkaaga laga dareemaynin imaydaan sheegi karin inta ay kenya ku dishay meesha ma waxbaa jira oo idinkiyo kenya idinka dhacaysa aydan sheegi karin shacabka ay ku laysay meesha lamberka uu yahay ama inta ay yihiin maxbaa ka jira halkaas kenya idinka idin dhexeeya
waa sheegi karnaa cidaan xabsi ugu jirna ma jirto cidaan ka baqaynana ma jirto ilaahay baa xorriimadna siiyey waxaan jirin inaan sheegnana ma doonayno wax jirina inaan inkirna ma suuragalayso laakiin waxaan ku sheegayaa walaalkeeyo dadku sida ay uba soomaalida inta badan xunku oo yani xunku way buuniyaan warka fiicana ma sheegaan oo yani way way fududaysaan oo ma sheegaan runtii hadda waad arkaysaa hadii maanta caawa nin wadaad oo masaajid muxaadara fiican ka sheego wax sheegsheegaya male qaar eray oo si qaar ugu fakadina waad garanaysaa meel walba le war wadaadka caawa aan lama qaysleen baa lagu leeyay ereygiisi fiicnaana lama sheegayo marka taasaan u jeedaa waxa xaqaayiga dadku inay yacni yani warka inta ruuxiska aada u jecel yihiin inay buuniyaan laakiin xakumka kuu sheego diyaaradaha wax duqeeyey waxaa isleeyahay sidii dadka u sheegayeen inay waxba u jirin baan kuu sheegay anoona hadda inaan wax ka sheego aan dooni maadaama wixii lasoo dheefaayay laakiin annagu dadkanaga iyo deegaankanaga waan ka warhaynaa saac saacad baan ula hadalnaa wax kasta oo ka jiran wayn ognaa
waayahay xildhibaan gebagabadii maxaad kusoo gebagabaynaysaa dadka ku dhegaysanaya iyo kuwa ku dhegaysan doonaba intaba aada uga tegaysaa
marka hore waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa meel kastoo jooga dunida lacaladeeda bacdalasalaam waxaan ka codsanayaa inay dalkooda dib u dhiskiisa ay ka shaqeeyaan horumarkiisa ka shaqeeyaan dadku ay ka shaqeeyaan waagooda inta samaha jecel mataqaana ay mataqana waxsan u sheegaan waxa xun layska daayo dagaal waana soo daaliyey war xun waana soo daaliyey laakiin xagga bal saacadda hadda xagga horumarkaan joognaay horumarka dalka soomaaliyeed hadday noqdo heer federaal iyo hadday noqdo heer gobolba in dadka loo soo gurmado oo laga shaqeeyo wanaagga laga qayb qaato waxbarashada iyo caafimaadka iyo busineska iyo horumarka dadka ay ugu qayb qaadan lahaayeen inay ugu qayb qaataan halka ay ku mashquul lahaayeen mee hebla wax lagu dilay xagga wax la yeelay waa kan waa kan intaas leeya taa wayna soo daalisay in waxaas oo dhan la iska daayo xagga horumarka iyo dibdhiska dalka iyo nabadaynta iyo xasilinta in laga shaqeeyaan kula dardaarmaya
waayahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan shiree coley oo khadka si toosa ugu jira isaga oo jooga magaalada kismaayo waana xildhibaan jubbaland ah haddaba xiriiryahayaga guud waa asadna suudi iyo anigoo ah yaasiin ducaale oo waraysiga qaadayay waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaad